wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington on caawana idinku hayo nin gacan ka gaystay soo furashada saddex gabdhood oo maraykan ah oo muddo toban sanno ah u afduubnaa nin kale oo maraykan ah oo abaalmarin la yaable la siiyey sheeko qosol leh oo dhex martay laba nin oo u muran dhex maray iyo nin u kala gar qaadayey wixii uu gartooda ku gooyey iyo sidoo kale qayb kale oo ka mid ah waraysiga fannaanka cabdinuur aadan daljir oo aad toddobaadyadii lasoo dhaafay ku dhegaysanayseen barnaamijkan cawayska washington waa mar kale iyo cawayska washington ku bilaabe dhegaysta degan waddanka koonfur afrika oo sheekooyin qosol leh u soo diray barnaamijkan cawayska washington ayaan caawa mid ka mid a sheekooyinkiisa idiin haya dhegaystahan waxaa lagu magacaabaa yuusuf cali markii uu sheekooyinka soo qoray kadib ayaan la hadlay oo uu mar kale iiga sheekeeyey mid ka mid a sheekooyinkaasi oo aad u qosol badnayd casha horta sheekadan aniga waa wa wa horta aad iyo aadaan idiin salaamayaa v o eeda iyo dhegeystayaasha intaba sheekadan markaan arkay aniga nafteeda horta aada iiga qoslaysa ma garata waa garta xaggee ku aragta sheekada ma lagaaga sheekeeyay mise meel baad ku aragtay may sheekada waa wa wa wa waxaa laigu soo diray waa emboxkayga dhalinyaro un saaxib saaxiibadan baa emboxkayga usoo diray marka way badnaayeen sheekooyinka ila qosolka iyo waxyaaba noocaasa way badnaayeen marka tan un baan v o eeda usoo qoray iyo mid kale tii kale inaad aragtay idono marka anigana adinkaan
waata bal aniga iyo dhegaystayaasha sheekooyinka saaxiibada ay kuu soo direen bal nala wadaag xashi sheekada waxay ahayd laba nin oo baadiye ka imaaday ayaa ma ayaa magaalo imaadeen marka magaaladii markii intay si fiican u fahminayna si fiican ula qabsan dhalinyaro oo saaxiibadeeda magaalada ay kuwii kusoo dhaweeyey oo markaas biyaha iyo waxaa isla cabi jireen ayaa waday waxay geeyeen guri biyaha isla cabi jireen maxaa ka wadaa macnaha dhalinyaro kale oo meesha joogtay oo meesha kusoo dhaweeyey oo adiga daroogada isticmaali jira markii hore oo waxaan yaqiinay ayaa awada labada nina niman baadiyo ka yimid ay ahaayeen oo waxaas maysa aqoonin markii hore marka nimanka ay kusoo degeen ayaa draagiska isticmaali jiray ha saas wa ha waa gartay iwad marka mar marka nimankii ayaa guri geeyey waxaa lasii daraagisa la geeyey maalina la geeyey gurigii daraagisi waxay ku cabeen waa ilaa habeenkii ay ku cabaayeen habeenkii saaq dhaxa markay tahay hadda waa waa nin walba gurigiisoo aada marka labadii nin oo saaxiibada ahaaye oo baadiyo ka imaada way soo baxeen markay magaaladii isbar dhex bartankeeda imaadeen meel wixii ay kala gara waayeen ay waxay arkeen bishii soo bax cadcadi o maleyn waxay qoraxdii iyo waa bishii ku murmeen marka ayagoo meesha ku doodayo oo murmaya nin kale oo asagana cabsana oo imaaday way istaajiyeen waxay dhaheen saaxiibo waxaan ma bishiya mase waa qoraxdii waa doo waa ku doodnay wuu fiiriyey markuu fiiriyey asna wuxuu yihi war anigi wuxuu yihi xaafadda waa ku cusbaa maba garanaya war nimayeeda
macnaha waa waxaa laga murmaya marka waa dayixi saddex nin oo marka maskax ahaan maqan dayixi waay nimankan maalin ayagaa guriga la geliyey markii milaa maalintii hore meesha lagu cabay habeenkiyaa lasoo kala tagay marka laamiga markay soo istaagayen waxay arkeen dayixi waxay isireen waja waaba maalinna weli waayo waa qoraxdii maysa dhicin waa marka qoraxdii waa iyo waa dayaxii ku murmeen marka nin kale u yimiday oo asna cabsan xuurnimiyahu anigi waa xaafadda waa ku cusba wur ma ma garanayo wur ma
marka saddex wada miirlaawayaala oo maskax ahaan maqan ayaa is heshay waa sheekaan aada uga helay intaas aad ii soo jiidatay xaafadda waa ku cusbahay oo waa sheekaan aada uga helay aad baa mahadsan tahay yuusuf
ayo caashi aji walaalay
maraykan ah oo sabab u ahaa soo furashada saddex gabdhood oo uu nin kale oo maraykan ahi afduub ku haystay muddo toban sana ah ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin la yaab le nooca ay abaalmarintaasi tahay iyo waxa uu gaar ahaan ku mutaystay abaalmarintaasi waxaa inooga sheekaynaya maxamuud ibraahim cali oo barnaamijka caweyska washington caawa igala qaybgalaya maxamuud warbaahinta sida ayaamahan laga daawanayay iyo dadkii la socday waxaa jirtay saddex gabdhood oo afduubnaa muddo sagaal sana ah ku xirnaa guri ninka afduubay oo castro magaciisa la dhahayo ayaa wuxuu gabdhahan ku hayay guriga halkiisa hoose ama basementiga loo yaqaano qaybta dhulka ku jirto qaybta dhulka ku jirto guriga ayaa ayuu ku hayay gabdhahan gabdhahan ayaa muddo badanba booliiska iyo meelo badan laga raadiyey balse la waayey n sagaal sano kadib waxaa dhacday in dariska reerka gabdhaha meesha ay ku xirnaayeen waxaa daris la ah nin madow oo ku noolaa meesha ayaa waxaa dhacday maalin asaga oo bannaanka iska taaganoo cunto cunayo wuxuu dareemay qayla gabar ayaa qayliso guriga ka soo baxday war ibadbaadi ibadbaadi aniga waxaa lay dhahaa hebel iyo hebel qofkii la afduubtaanahay asaga marka gabadhii isla markuu ku cararay oo uu wacay oo wuu kaalmeeyey oo si micnaha booliiskiia imaaday oo gabdhihii waa meesha waa laga soo fasaxay ninkii waa la xiray sheekadii waxay noqotay sheekada sheekooyinka ugu waaweyn ee maraykanka ka dhaca waa tii muddooyinkan baa telefishinka haysatay waa tii muddooyinkan telefishinka sagaal sano in hal nin ah uu saddex gabdhood guri ku hayo oona meesha uu ka afduubay ay ku dhoweyd guriga micnaha waa arrin cajiib oo lala yaabay noqotay oo weli- oo weliba qaarkood ay ilmo dhaleen Weliba- qaarna uu ilmo ka soo dilay qaarkood ilmo uu ka dhalay qaarkood ilmo uu ka soo dilay maalin walbana uu jirdili jiray marka sheekada hadda waxay ku saabsan tahay ninkii badbaadada gabdhahaas asal u ahaa ee ninkan oo lagu magacaabo charles ramsey ayaa waxaa dhacday in markuu idaacadaha u waramayay aa, waxaa la la weydiiyey sidee wax u dhaceen sidee wax ku ogaatay ninka sheekada wuxuu ku bilaabay i was eating my sandwich mcdonald sandwich ayaan cunayey way macaaney dhexday ii maraysay qoftaana soo qaylisay haddana i was eating my sandwich ku celiyay haddana qoftaa markay soo qaylisay cuntadii waa joojiyey qoftii aan aaday inaan kaalmay hataa maanan dhammaysan hambaagarkii macdonaldkaygii macdonald marka ninka waxaa ku- waxaa ku dheeraa oo micnaha hadalkiisa ka muuqda inuu jacayl weyn u qabay cuntada uu cunayo macdonaldka uu ka soo iibsaday ha aad ayuu cuntada ula dhacay ee arrintaana kasoo guda gashay oo badbaadada iyo barnaamijkan u galay Een, maxamed waxaa laga yaabaa dad badan oo na dhegeysana dadka inkastoo dadka maraykanka naga dhegeysana ama qurbaha laga yaaba inay macdonald fahmaan laakiin soomaali badan oo naga dhegeysanaysa een, soomaaliya gudaheeda iyo meelo kale oo caalamka ka mid a waxaa laga yaabaa macdonaldkan inaanay garanayn macdonaldka bal sharaxaad kooban macdonaldkan waa maqaayad aad u weyn oo hadda afrika hataa way tagtay waa waxay gadaan cuntooyinka fudfudud ee sida chickenka iyo fiishka iyo waa dadka sha- baradhada la shiilay iyo baradhada la cunno aad shiilay loo macmaceeyey cun- oo haddana raqiis ah haddana waxa- waxaa kasii daran qofkii waqti aanan haysan dariishadunbuu istaagaya wuxuu dhahaa chickenkeyga ii dhiib shaqaan usii socdaa asagoo gaarigiisa saaran asagoo gaarigiisa marka caan bay noqoto adduunka hadda ma-adaas weyn waxay ka noqotay macnaa calaamad astaan qof walba uu garan karo dhahayo dee waa chickenkii oo weliba caruurta markaad sheedda markay ka arkaan waa kaas halkaas ka dhahan ii gada chickenkaas ku dhaha lagugu adkeenaya waa garta marka ninka iyo macdonaldkiisa iyo gabdhaha marka sheekadoodii igu laabo ninkii marka macdonald uu ka bixi lahay uu leeyahay cuntadayda anoo dhexda maraya arrintan iga qaladay laakiin gabdhaha waa kaalmeeyey isla markii maqaayadii waray ka soo saartay waxay dhahday war ninkan wuxuuba noo noqday wejigeeniiyuu noqday macnaha waayo ma- xarafka macdonald oo saddex mar afar mar ereyadiisa ay ku jireen idaacadaha dhanaa laga dhegeysanay waxay dhaheen bal ninkan waa la hadli doonaa macnaha ninka wuxuu noqday nin oo maqaayadii iyo cuntadeedaba jecelbo sheekada waa isbedeshay marka waxaa dhacday in maqaayadii ay dhahday ninkan macdonald afar mar shan mar dhahay maxaan ugu abaalgudi karnaa calashaan xayeysiin bay dareemeen miya in maqaayadoodii la xayeysiinayo oo walba caanka iska ahayd ha in xayeysiin uu maqaayad u sameeyey waayo ninkan hadda waa nin, nin geesi ah ay dadka dhan u yaqaanaan laakiin macdonald ayaga arrintaas uu usii dhaafay waa xayeysiin buuba la tagay meesha waayo sandwichku cunaya macaankiisu meesha ka sheegayay waa garta marka waxay dhaheen ninkan waa nin macbiil ah oo aad u fiican oo saan noogu dheere bal annagana aan abaalgud siino waa garta ninkii waxay dhaheen kaar ayay siiyeen oo noloshaada inta ka dhiman kaarkan waxay dhaheen hambeegarkii maalinta aa cunaysa ayaad ku cunaysaa maalin walba waa garta marka waxaad ii sheegtaa marka hambeegarkii maalintaas uu cunayo oo keliya inuu ku cuni karon baa la sheegay laakiin hadduu kaarkaasi qaato wax alla wixii uu rabo ee markaas wax qof ku filan ma bedelan karaa wax kale ma ku cuni karaa malaha haddii kaarka hal mar ay u ogolaadeen in macdonald inuu cunto uga cuno hambeegar uga cuno wuu ku bedelan karaa cuntooyinka kale waayo maqaayadii waa hal meel walba uu tago adduunka hadduu kenya tago hadduu tago south africa hadduu maraykanka meel kale ka tago kaarkiisaasoo wadana wuxuu dhahayaa de waa kaar ninkii- caalami ah waa ninkii idin xayeysiinaya iga qabta camal sheekadan Ah, maba maba la isweydiinaya marka ha marka ninka ism- ismuunan dhehayn maalintaas ayada ah markuu sheegaya chickenka uu cunayay kaarkan ayaad mutaysanaysaa maskaxdiisa mayna soo gal laakiin sida u hadlaya waxay u ekeed nin wax xayeysiinaya micnaha
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku maqashinayaa qayb kale oo ka mid ah waraysigii uu dhowaan ibraahim xasan daandurey magaalada colombos ee gobolka ohaayo uu kula soo yeeshay fanaanka ka tirsanaa kooxdii caanka ahayd ee durdur ee cabdinuur aadan daljir Eh, cabdinuur daljir waxaa jirtay in heesaha soomaalida ay marba muusigooda maraaxil kala duwan soo marayeen Eh, laga soo bilaabo waktigii heesahaasi ay bilowdeen eh, kontomeyadii iyo ilaa iyo hadda kitaar iyo xataa qaarkood marmar bakeeriyaal baad ka maqlaysaa iyadoo lagu garaacayo heesahaasi oo qaraami la dhihi jiray dadkuna ay aada u jeclaayeen idinku heesaha muusiga culus maxaa idinku kalif inaad xoogga un saartaan oo aad u soo saari weyseen heeso ka tarjumaya muusigii hore kaban lagu tumayo falow lagu tumayo su-aal iyo aada u qurux badan weeyaan daanduray waxaan aaminsanahay oon qabaa fanka soomaaliya dadka horta aas-aasay aad bay u dadaaleen dee inta noolna way nool yihiin dee inta dhimatayna kulley shaka kuma jira aad bay u fara badnaayeen marxaladda hadda ana fankeena waxaanu kusoo biirnay annaga markana layara fan bislaaday oo horumar gaaray aad iyo aad u qurux badan ayaanu bartanku ka soo galnay dee kaalintiinooga aadineed un baanu ku qabanay dad baa ilaa heerkaa soo gaarsiiyey dee meeshii joogay un baanu kasii anqaadnay caalamka meeshuu marayana dee in la hiigsadana waajib ay tahay heesaha runtii waanu bedelnaa for example waxaad arkaysaa hadda dan tusaale kaaga soo qaado salaad maxamed shardi hees uu leeyahay meeday oo kale ka soo qaad dee qaabkii salaad maxamed uu qaaday ma oran kara cabdinuur ahaan maanta salaad baad ka cod wanaagsantay ismalihi laakiin waxaan aalad ahaan dadka gaarsiiyey ama aan isleeyahay waxbaad ku soo kordhay heesatan waa muusig qaabka qaadista ah haddaan cod wanaagsana shacabkay u taallaa laakiin hanaanka laygu dhegaysanaya heestan salaad uu qaaday waa muusiga quruxda badan ee jaanta leh oo jabaqdiisa aad iyo aad u wanaagsan oo dhagahaaguna ay soo jiidan karaan weeyaan ujeedada meesha taalla heeska koobiga qofka markuu samaynayo dee salaad heestan waa gartay marka heestaasi meeday meeday fanaanka salaad maxamed derbi uu qaaday ayaad muusig culus ka dhigtay si wanaagsan oo aad tiri sidaanna way jirtaa hala cayaaro hala cayaaro sidaa arkaysatay
aa waa gartay cabdinuur cabdinuur daljir heesaha kale aad qaadda maxaa ka mid ah dadka kulley hadalka inaan ku badinaan u malaynaya waxaan isleeyahay inaan usoo qabanno heestan xaqsoorka la yidhahda inaan usoo qabanaan jeclahay dee taasaan jecla yaa sameeyey eryada xaqsor xaqsoor yaa alifay waxaa sameeya xaqsoorka dumarka cabdirashiid maxamed maalin ayaa sameeyey caanabooro lagu naaniso laxankana waxaa ii sameeyey macalinka weyn jim sheekh muumin bal aan dhegeysan xaqsor daljir waxaan ku kulannay colombos ohio oo aan hadda isla joogno aniga adiga waxaad dhex fadhidaa dukaan cajalado fara badan ay iga muuqdaan kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe marka ma dhinaca ganacsigaad u wareegtay adigaiyo fankasta xaggee hadda kala maraysaan daadure fanka een wakhtigan lagu jiro anigu horta cabdinuur ahaan iyo markii kooxdii durdur aanu dalkii soomaaliya aanu ka soo boqolnay aanu limadgeeska afrika ee dalka etoobiya cajalad baanu ku soo saarnay cajaladaas oo ay isugu jirtay kooxdii durdur oo aad iyo aad u wada dhan macal qalabkeen ayaanu soo galnay ganacsiga n qofka fanaanka ahi maaha inuu isku soo koobo keliya n fankani keliya inuu ka dhigto hiwaayadda ugu weyn keliya qofku inuusan haddii uu dadaal samay inuusan aqoontiisa waxbarasho intuu dadaal karo inuu samay aad bay u qurux badan tahay de hiwaayado kale usii dheer dee anu kolley marka ganacsiga inaan ku jira aad baan u jeclahay inaan kubadda cayaara aad baan u jeclahay dee awalba waan cayaari jiray haddii alla kuu rooya haddii waxbarashadeeda kale caafimaadkayga halagteeda wixii kale halkii kasii wada jir inaan sii wataan aad u jeclahay marka maanaan noqon nin fankii in muddaan waan ka aamusnaayo waxaan uga aamusnaa waxay tahay daanduray dadkaygii dadka ahaa iyo dalkayga intaba maanan hayn dee inaan iska aamuso mar hadday calooshaydii ay dibadda taallo marba haddaan qurbahan joogo de waxaa tahay ma jirto hadaad dalkaaga ka maqan tahay fankana sharaftiisa karaamadiisa waxay ku jirtaa dalka gudihiisa markaa dalkaagana dal yahay dadkaaguna dad yihiin oo waddankaaga joogto calankaaga ku dhisan yahay sidaan saasaanta hadda arkay inaan nabad igu soo socoto haddun baan qaadi karaa inaan isle inaan haysan karayo fanaanka cabdinuur aadan daljir ayuu kaasi ahaa waraysigaasina waxa uu qayb ka ahaa waraysi dheer oo uu dhowaan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka uu kula soo yeeshay ibraahim xasan daandurey oo v o e da ka tirsan qayb afraad oo xiise le uguna dambaysa ayaan toddobaadka dambana idin maqashiin doonaa haddii aad laydmo inta ka horraysa waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo